bulshada ku nool deegaanka liidow oo kamida deegaanada hoos yimaada degmada ceelbuur ee gobolka galguduud ayaa codsi u jeediyey wasaaradda waxbarashada dowlgoboleedka galmudug dadka deegaanka ayaa tilmaamay inay ka dhex muuqdaan baahi weyn oo dhinaca waxbarashada ah islamarkaana caruur badan ay ka maqan yihiin fursado waxbarasho ee ku habboonaa shacabka deegaanka liidow ayaa sheegay inay doonayaan in wasaaradda waxbarashada dowlgoboleedka galmudug ay gacan ka geysato hirgelinta dugsiyo iyo aga waxbarasho si jiilka soo koraya ay u helaan waxbarasho tayo leh aan ka furnay iidow oo aan annagu ilmahanaga isugu keennay oo macallimeen ku shaqaynayay hal sano iyo hayaay mutadawacnimo aan u rabnaa macallimeen iskuul ina loo kaga dhigo waxbarashada ay soo mareen iyo juhdigay soo bixiyeen ina la ku qaabilo oo ayaga lagu qaabilo oo macallimeentaas kow marka ugu horrayda macallimeen iskuulna loo kaga dhigo oo iyagu ku xihan dowladda kana mushaar qaata waxaa kaloo haddana noo dhiman dhulka aan hadda aad soo aragteen oo ardadu ay ay ku jireen oo qolalka ah waayo waxaa waaye dhulka waxaan haysannaa
intaas annagu haddaan eriyada odayaasheeda nahay oo neherbaadiyaana wixii aan la ekayn annaga iyo raggii aan la kaashan karno waa intaas soo marteen oo aad aragteen waxaa ka dhiman jiingaddii ilmihii waa ku gubtay waa qaadi weydey dal korayo dal dhow inaad noo codsatiin gudoomiye ku-xigeenka degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud maxamuud ciise galadda ayaa sheegay inay gacan ka geysan doonaan sidii bulshada halkaasi ku nool ay helaayeen waxbarasho ardadii gesteen meesha oo hadda wixii dhamma waxay ka dhigteen iskool waana arday ardayda ugu jira ardada joogta iyo miisaanka ay lahayd waxaan kaa rabnaa adoo dee wasaaraddii waxbarashada iyo ee xubnihii galmudug hadda meesha jooga ugu sarreeya inaad maanta waxaa la codsaday waa quudin iyo dhismo iyo macallimiin asle intaas hadda ka badi maayo deegaanka hadda kaaga darraamaaye intii yaanaan wax ka weynin oo intaas aan helna wasiir anoo ku hadlaaya afka iidow
dhanka kale wasiirka wasaaradda waxbarashada dowlgoboleedka galmudug maxamed xaashi dhoore ayaa ballan qaaday in wasaaradda waxbarashada galmudug ay taageero buuxda ka qaadan doonto sidii bulshada deegaanka liidow ay helaayeen waxbarasho ku filan ilmihiinnana waxaan rabnaa inay ummaddana wax taraan adinkana wax idin taraan wadaadada ka dhaadhiciya hadow xanuunsado dhakhtarow aadaa dhakhtarka oo wadaadkaasu aadaayo waa nin wax bartay oo dugsi hoose dhexa dhigtay dugsi sare galay jaamacad aaday haddana wuxuu u aadayaa inaan laga maarmin wuxuu leeyahay ilaa ay xanuunaysa dhakhtaraan u baahanay wuxuu leeyahay caloosha ay xanuunaysa dhakhtaraan rabaa wax kastoo noqoto wuxuu leeyahay dhakhtaraan u baahanay haddana markaad weydiinaysid dhakhtar hebelaa fiicanaa leeyahay dhakhtarka fiicanood sheegaysid oo aad raadinahu fiicnaantiisa waxa uu bartay wa ilmaha iskuulka geeya dugsi qur-aankana geeya diinta iyo maadiga bara ilmo badan oo tiro badan oo intan ka badan iyo ayagoo wakhtiga tooska ah war shantii maalin aan wax dhiganaynaa adinkaan idinka sugaa inta soo hortoo sheegteenna anaa qaatay waa mahadsantii deegaanka liidow oo ka mid a deegaanada hoos yimaada degmada ceelbuur ee gobolka galguduud ayaa bulshada halkaasi ku nool waxay hirgeliyeen dhowr qol oo jiinkada si ay u helaan waxbarasho balse yeeshee waxa ah deegaankaas weli ka jirta baahi waxbarasho oo aada u weyn